iyadoo dhallinyarada africa ay badaha ugu dhimanayaan tahriibka shaqo la-aanta iyo fursadaha wadamada ku yar oo ay ka barakacayaan ayaa dalka ruwanda waxaa dhowaantan uu kusoo gabagaboomay shir dhallinyarada qaar ka mid dalalka africa ay halkaasi ku lahaayeen ka oo looga hadlayay mushkiladaha haysta dhallinyarada ee shaqo la-aanta ay ka mid tahay iyo tahriibka ay aadayaan muna xasan maxamed oo ka socotay urur ay ku midoobeen qaar ka mid a ururyada dhallinyarada soomaaliya ayaa shirkaasi ka qayb gashay waxaana khadka telefoonka uga warantay waryahayga zahra cabdixmed waxaan ka qayb galnay shirkii kigali caafimadii rwanda lagu loogu qabto wadamada afrikaanka oo dhan oo looga hadlayay dhibaatooyinka dhalinyarada afrika iyo tahriibka iyo shaqo la-aanta marka wuxuu ahaa shir muhiim ahaa oo aan weligiis shirka noocaas oo kaleenta wadamada afrika inta isku yimaadaan xog waraysiya iyo weliba xaaladaha dhabta iyo in wax laga qabto go-aana noocaasa ee aana laga qaban laakiin midkiisi ugu horreeyay uu ahaa siib waxaan u yeeshay marka inaan kaga qayb galo ama magacaas guudsan haddana mas-uuliyaadkii kaleente ee magacii soomaalinimana wado qadiyadda laga hadlaayana ay ahayd qadiyad aad aniga shaksiyan iyo gaar ahaan waddankaygaba aad maxaan ku dhahay dhibaatooyin badan ugu waxyaabaha caqabadaha sida gaarka looga hadlay maxaa ka mid ahaa ama guud ahaan afrika heesta ama gaar ahaan soomaaliya
caqabaadka waxaa ka mid ahaa zahra tahriibka iyo shaqo la-aanta iyo isu gudub la-aanta wadamada afrikaanka oo biisaha laisku adkeynayo oo dhalinyaradu ay isla garteen inay caqabad ku yihiin tahriibkana fududeynayso in riski uu galana ay dhalinyaradu afrika riskiga ku baaba-aan oo iyagoo isu gudbayo wadamadii afrikaanka ay dhibaatooyin loo kala geysto ama iyagu isu geystaan taasaa kamid ahayd qodobo aada muhiima looga hadlayay oo runtii aada looga dooday oo loo arkayay inay muhiim u tahay dhalinyarada afrikaan afrikaanka haddii aan xal laga gaarin ay noqonayso in wadanku wadamada afrikaankaba ay weligood ahaan doonaan dhibaatooyinka hadda ay ku sugan yihiin ay kusii sugnaan doonaan waa garta caqabadihii haddii lasoo bandhigay marka ma laga hadlay waxyaabaha looga gudbi karo oo xalka noqon kara ha waxaa laga caqabaadkii faraha badnaa ee laga hadlay waxaa laga waxaa laga hadlay haddana xalkoodii oo ahaa in dhalinyarada wadamada wadamada afrikaanka ah laga hortago dhibaatooyinka tahriibka oo kaleento qodobadii kasoo baxay kamid ahayd shaqa la-aanta in shaqooyin loo abuuro oo la helo mashaariic waaweyn oo dhalinyarada afrikaanka oo ay kaga baaqsadaan inay tahriibka iyo riskiga isku ay u galaan iyagoo nolol raadinayo oo wadamadoodii afrika ka acararayo in isku xir naftirkeeda la sameeyo wadamada afrikaanka dhalinyaradooda iyo ururadooda iyo dawladahoodaba si ay uga shaqeeyaan dhibaatooyinka haysta wadama dhalinyarada afrikaanka in la abuuro isdhexgal guud oo dhalinyarada quseeya si naftirkeedu ay u hagaagto in dhalinyarada loo diyaariyay inay hogaaminta bartaan oo wadanku aysan ka cararin la aamin ina aaminaan lano laga dhaadhiciyo oo la wacyigelino fara badan la sameeyo in wadanku iyagu leeyihiin wadamada afrikaanka laysku yidhaha wadanka iyagu leeyihiin haddii ay ka cararaana ay wadanku noqonayo wadan aan dhalinyaradiisiiba maskixiyan iyo aqliyan iyo dhaqaale ahaanba dajisan marka istraatiijiyad cadaa lasoo bandhigay oo inta laga hadlaayay ee maalmihii adkaa ee meesha joognay aadka looga doodayay in qaabkii dhalinyarada loo dejin lahaa ee wadankooda ay uga baaqsan lahaayeen oo dhibaatooyinka tahriibka ay uga baaqsan lahaayeen aadaa looga hadlay waa garta mar waxaad ka dhawaajisa in baasaboorka afrika ee wada yeelanayso laydinku soo hadal qaaday oo maaragtay shirka laga sheegay bal iiga warantaana qodobkaas saar wuxuu ahaa qodob aada u muhiimsan xaqiiqdii oo qodobada aniga soomaali ahaan wadanka soomaaliyana matalayay aan hordhigay dhalinyaradii wadamada afrikaanka ka wada yimid aan aada uga adkeeyey runtii oon ka hadlay oon idhi ban africanismka waxaan ahayn dadkii salka u ahaa oo aabbaha u ahaa xukuumadii militariga madaxweyne maxamed siyaad bar allaha u naxariiste uu aad aabo ugu ahaa afrikaanta marka waxaan ku yidhi haddaanan afrikaannimadii xoojin karaynin wadanka iigu dhow oo kenya aanan geli karin anigoona haysanin viso oo aad haddii xitaa ay suurto geli weyso xitaa inaan ka qaadan wa online ku qaadan waayo ama la iisoo saari waayo haddii aan airbortka kale xitaa aan la isiin karaynin marka waxaan ku idhi africanismka waxba yaanan isu sheegin qodobku wuxuu noqday qodob xiisa badan oo wadamo badan oo afrikaana ay la qaateen oo la gudbiyey oo laga soo saaray qodobo adag oo aan rabno xitaa in la geeyo kulanka ugu horeeya oo midooda afrika ay fariisanayaan ay wada fadhiisan doonaan kulankooda lagu soo qaadan doono qodobkaas wuxuu ahaa qodob aada muhiim u ahaa in la helo baasiboorkii mideynayay wadamada afrikaanka laysku dheer keeda aan naftida u ahayna rwanda ee aada uga haday rwanda oo aan aada u ammaanay oo runtii ahayd wadamadii afrikaanka ahayd ee noo saamaxday inaan online aan ku qaadano on aan ku qaadano elaboorka viisihii weliba markaa iri soomaaliya ahay midnaan gooniya la isiiyey oo aan la iga qaadin xitaa visa vigii lacagihii viisaha lagu qaadanayo wadamada kale sida looga qaada ani aan la iga qaadin oo aada ii tilinayeen oo soomaaliya markay maqleen xushmad gooniya ay ii hayeen marka waxay og yihiin marka afrikaanka oo kalente wadamada afrikaanka ee abaalka yaqaano ahmiyadda iyo kaalintii ay ku lahaayeen soomaaliya inay xornimadooda soocistaan inay dadnimadooda la yimaadaan inay dowladaha afrikaanka karaama yeeshaan waxaa koosgareeyay soomaali qodobkaas oo oo oo basaboorka oo kalenta aadan uga doodno oo habeen iyo maalinaan kor taagneyn kulankan kulankiisa xiga waxaa lagu ballansan yahay inuu ka dhaco wadanka talyaaniga inuu ka dhaco waxay ahayd muna xasan maxamed oo ka matalaysay ururada dhalinyarada soomaaliyeed kana qayb gashay shir dhalinyarada ku saabsanaa oo lagu qabtay magaalada kigali ee wadanka rwanda iyadoo magaalada muqdisho hadda ku sugan shirkaasi markuu soo dhamaaday kadib ayaa waxay la hadlaysay waryahayaga zaare cabdi axmed